الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع beecyada ama iibabka kitaabkiisii weeye bal sidan horeba usoo sheegnay kutubta waaweyn ee dee san oo kale ah tarjamada hore kitaabkay kaba mid tahay ama sheekha tarjamadii weeye laakiin abwaabtan badan ee dee kitaabka hoos gelaysa ayaa qolooyinkii shuraaxda ahaa ay noqonayaan canaawin iyagoo ay laba yimaadeen oo axaadiistii dee isu raacsanayd ba ay cunwaan iyo tarjamo u yeeleen bal markaa sanwod kolley in badan oo culimada kaba mida fuqaha iyo muxadisiinbana ama qolooyin badan san bay arrintoodu tahay oo cibaadaadka dabadii nikaax bay raaciyaan oo nikaaxa dabadii bay beec laba yimaadaan dee cibaadaadkii waxaa loo horreysiinaya waa xaq ilaahay subxaanahu wa tacaala waa cibaado qolooyinkaasaa u tartiibiyeen waxay leeyihin nikaax oo kale dhinac dhinacna mucaamalu kaba yahay dhinacna yar xaggii cibaadaadkii iyo abu jaanib beeca uu gaba dhow yahay oo markaa taas bay deeto nooca meelaha qaarkood ama tacabudu kuba sugan yahay oo taasay u raaciyaan laakiin culimada qaarkoodna tartiibtoodu waxa weeye beecay cibaadaad raaciyaan oo bukhaariba markuu cibaadaadka dhameeyo walow soom u dambeeye isaga oo xajka iyo soom soom baa dambeeye beeca ayuu ku xigsiiyaa waana sisay shaaficiyada dee kutubtooda fiqiga ay dhacdo cibaadaadka markay dhameeyaan baa beeca raacaan nikaxna u kaba dambeeyaan bal taawow laftiga buyuucna waa jamcu baycin beecna asalkiisa hore waa master waxaana yidhahan masaadirta lama jamciyo lamana tasniyeeyo waa asalkeedu siduu yahay oo kol hadduu laftigu master yahay halkan waxay yidhahaan waxaa loo jamciyey buyuucda anwaac kala duwan ah nooc keliya un beecu maaha anwaacdiisan kala duwan daraaddeed baa loo jamciyey bal haddaba beeca ama buyuucda kitaabkeedii weeye waxoogaa yaroo halkan luqa ku tacalluqsan adigu ma soo wada naqlinayeen waxa ay tahay uun lafdigan baaca iyo waa ficil iyo ficilkan kale sharaa ama ishtaraa labadaba waxay yidhaahaan ama xagga luqada laba macno kala duwan bay u yimaadaan mid kastaaba oo dee isu did ah oo baacahu uu iibiyey iyo baaco oo macnaa ibtaaco u iibsadaya labada way u yimaadaa sharana sharaahu oo ama dee waxa weeyaan oo ah uu iibiyey si wa sharahuhu bihamani baksin daraahima bimacnaa baacubay iyo shara bimacnaa ishtaraahu bimacnaa labadooduba ama labada laftiba bictu bimacnaa ishtaraytu iyo bictu oo tii ah iibitaankii way u timaadaa ishtaraytuna saas oo kale ama sharaa labada macnee isu didkaaba ay kuba yimaadaan kolle dee qaraa-inta iyo siyaqda ayunbaa kala duwaysay dhinacyaha u kala badnaadeen been baabu ibdaali beyci almulaamasati walmunaabadati mulaamasada ama isla taabashada beeceeda burintiisii la burinayo uu beec baadilayn iyo caddayntii la caddaynayu baabkeedii yahay iyo walmunaabadati isu tuuritaankii wax la ysu tuuraya taa beec lagaba dhigayay suwartooda waan arki doonaa bal taas buu iyadna baadilnimadiisii beecan ansaxayn oo baadila inuu yahay ayuu baabkiisii yahay wuxuu yihi markaa musanifku xadaثna yaحya bn yaحya التamiimiy qaala qarأtu calى malik can mxamed bn yaحya bn xabana can اlacraji can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam sanadku waa dad aynu soo wada aragnay xabaanna dabdigiisu waa xad oo la fadxiyo sidan hore usoo ogaanoon usoo kala saarnay xabaan iyo xibaan waxyaalaha صaxiixayn ama magacaasi marka uu dhaco ninkan iyo dee qoyskoodii ama awowgii saxiixayn kuma sugnee laakiin sunantuu kuba sugan yahay iyo waxa weeyaan u adeero iyo aduu bal markaa qoyskan oo kale waa taan idhi xabaan baa la odhanayaa wuxuu ihi abu hurayra ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay naha uu nahiyey can ilmulaamasati isla taabasho wax la isla taabto oo taas lagu tacaamulo iib ahaan waa keefiyo jaahiligu ay u tacaamuli jireen ama jaahiliyadii taas uu nahiyey walmunaabadati isutuuridu wax la isu tuuro ama dee waxa weeyaan taasna rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uu nahiyey bal lafdigan hore tafsiiri imika inooguma sugnaa xadiidkuna duruq baa inoo dambaysa dariiqa dambe ayuu inoogu iman doonaa almulaamasa iyo almunaabada maxaa tafsiirkeedu yahay saa daraaddeed bal dariiqaasaan sugaynaa wixii kale ay culimmadu kuba fasireen ama dee meelo kale ku soo aroorayna waan sheegi doonaa markaa wuxuu yihi musanifku xadaثna abu quraybin wbn abi cumara qaala xadaثna wakiicu can sufyaan can abi الzinaadi can اlacraji can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalama mila waa xadiidkii imika mid aynu kaba soo baxnay uun markii hore abu hurayre waxaa ka warinayay acraje laakiin acraj baa maxamed ibn yaxya ibn xabaan kaba wariyey imakana halkii maxamed waxaa kuba sugan abuzinaad baa kuba sugan cabdullaahi ibnu dakwan xadiidkuna waa kii imakaan kaba soo baxno wax tafsiiri la socon ee lafdigii marfu nahyigaas uu kuba yimi marfuuc ahaa un mooye waxadaثana abubakr bn abi shaybata qaala xadaثana bnu numayri waabu usamata xa waxadaثna moxamed ibn cabdillaahi bni numayri qaala xadaثana abi markii horeba ibnu numayr kaa horana waxa weeyaan waa aabbahan waa cabdillaahi ibnu numayr dee imaka inankiisii baa soo galay sanadkii halkii markii hore abubakr ibn abi shayba kaba warinaye xa waxadaثna moxamed ibn musanna qaala xadaثna cabdulwahaabi kulluhum dhammaantood markaa cabdulwahaabi ibnu cabdilmajiid iyo cabdullaahi ibnu numayr iyo abu usama waa saddexdaas xamaad ibnu usama dhammaantood xadiidka can cubaydillaahi bni cumara cubaydاllahi bn cumar bay kaba wariyeen isaguna can khubayb bn cabdالرaحman can xafs bni caasimi can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalama bimili xadiidku matnigiisu waa kii imakaan kaba soo baxnay lafdigiisa iyo macniiba waa leeyahay sanadkuna cid cusubi inooguma jirto laakiin cubaydاllahi bni cumar waxaaban soo arkayna isagoo naafic ka warinayana waa kii inooguba soo noqnoqday laakiin isagoo san oo kale khubayb ibn cabdiraxmaan ibnu yasaaf kaba warinaya ibnu khubayb ibnu yasaaf taa horeynu usoo aragnay xafs ibnu caasimka sanadka ku sugan ee labaadna waaba isaga awowgii oo isagu waa cubaydullahi ibni cumar ibn ibni xafs ibni caasim ibni cumar ibn اlkhadaab caasimka ina cumar eh marka waa awowgii kale khubaybna waaba abtigiyeen can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam bimili وxadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna yacqub yaعni بn cabdالرaحman waa ibn cabdالرaحman الqari can سhayr bn abi صاalح an abi can abihi can abi hurayrata can الnabiyi slى الlahu عalayه waslama bmilh xadiidkii hore waa lafdigii imakaan kaba soo baxnay duruqdaa badan buu leeyahy bal dariiqii ugu dambeeyey oo ay ziyaada la socoto waa kan ama tafsiir وxadaثnي mحamed بن رافع qال xadaثna cabdالرزاq qال أخbarana بن jurayجi qال أخbarnي cمr بن dinar عan caضاء بni minاء أnah cmr damiirkan أnah waa cmr بن dinar samca uu maqlay hu caضاء ibn mina ayuu maqlay yuxadiث xaalu caضاء ibn mina uu waramayo oo can abi hurayrata abi hurayra uu kaba waramayo anahu qaala inuu yihi nuhiya waa la nahiyey can baycatayni laba iib waa la nahiyey dee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh baa nahiye waa taa lafdigii hore baynu soo aragnay can inabiyi sala allahu calayh wasalam annahu nahaa can ilmulaamasa walmunaabada waa xadiidkiiun laba bayc waa laba xaalo ama laba insiyoodoo wax lagu kala iibsanayo ama wax lagu kala iibsanayo waqtigaas buu nahiyey maxay tahayna almulaamasati istala taabashadii iyo mulaamasadii marka dee labada dhinac bay wixii ka soo fulayaan aan taas saa ku laqbayno iyo walmunaabadati isutuuridii wax la isu tuurayay haddaba say mulaamasa maxay tahay iyo munaabada waa tan ama almulaamasatu mulaamasadu fa an yalmisa inuu taabto weeye kullu waaxidin mid kastoo minhumaa labadii wax kala iibsanayay ka midi sawba saaxibihi ninkii kale saaxibkiisa ahaa maradiisa uu taabto bikayri ta'amulin ufiirsasho uu fiirsanayu eegayu rogrogayo bal inay hagaagsan tahay ceeb inay leediya in kale isagoon iska hubsanahay laba maraabay kuka ay isdhaafsanayaan muqaayado weeye ay isku kala iibsanayaan marka mid kastaaba kii kale maradiisiibuu taabanaya isagoon rogrogahayn kala bixinahayn eegay inay nuqsaan leediyo in kale saasaanay ku kala iibsanayaan wax wاlmunaabadatu munaabadadu an yanbida inuu tuuro weeyaan oo kullu waaxidin mid kastoo minhumaa labadooda ka mid eh sawbahu maradiisa ila alaakhari labadadii maro ayaa midba ka kale u tuuraya tuuridiibaa iibkii iyo hadalkii ku dhammaanaya iyadoo walxaal lam yandur aanu eeginoo waaxidun mid minhumaa labadooda kaba midi ilaa sawbi saaxibi ninkii saaxibkiisa bal maradiisii aanu kala bixin rogrogin eegin oonu iskaba hubsan bal xadiidka loola macno oo abu saciid alkhudri warinaya ayaa inoo soo socdee baabka si aynu isu raacino xadiidka abu saciidna waan raacinaynaa waxadaanii abu طaahiri waxarmalat bnu yaxya walafdu lixarmalata qaala lafdiga soo socda xarmalale laakiin labadoodu waxay wada yidhaaheen akhbarana bnu wahbin qaala akhbaranii yunusu can ibni shihaabin qaala akhbaranii caamir bnu sacd bni abi waqoosin أن أbا سعيid الkdري qاaل وcamr بن سعد بن أbي وqاص ayaa abا سacيid kaba warinaya laba taabiciina xadiidka sanadkiisa way inoogu wada sugan yihiin sida kii ka horeeyaba laba taabica inoogu sugnaayeen markaasa abu سacيid baa qaala wuxuu yihi نahaanaa uu naga nahiyey rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم can baycatayni laba iib oo waa laba siyood oo wax loo kala iibsan jiray buu naga nahiyey walibsatayni laba kayfiyo ama laba xaalo oo wax loo xidhan jiro ama wax loo huwan jiray dharkana uu rasuulka ilaahay uu naga nahiyey nahaa can ilmulaamasati waalmunaabadati fi lbayci nahaa uu nahiyey rasuulka ilaahay can ilmulaamasati isla taabashadii iyo walmunaabadati isu tuuritaankii wax laysu tuurayay fi lbeyci iibka dhexdiisa uu nahiyey labadii libso xadiidka inooguma sugna kollayna dee xadiidka riwaayaadkiisa kale bukhaari iyo kayrba wariyeen bay kuba sugan tahay ama adugu halkan yaana inoogu sugnaanya xadiidkooda labada libsana waxa weeyaan min waa horaynu malaa waxuga soo aragnay ijtimaalu samaa iyo alixtibaa bisawbin waaxidin ruuxii oo maro keliya isagoo wuxuu uga hooseeyaa jiringo keliya isku wada dada oo isagiibuu isku wada daday meel uu hadhow hadday wuxu baahdo gacmacaa gacmihiisiibuu ku dadayaayo waa dee tafsiir markaasoo dee ta gacantiisiina meel uu kaba soo saarayana uma banaynayo marka haddii u baahdo wax ka hooseeyaana ma jiraan inuu gacantiisa ama wax la soo baxo dee waxay noqonaysaa cawradiisa inay muuqato markuu maradii xagga hooseba ama hadduu gacantiisaa soo saar ina waa ku wada dadan yahay ta kalena waa alixtibaar bisawbin waaxidin waa ruuxii oo isagoo maro keliyaba guntan dee hadduu ruuxu isagoo wax guntan go-isii sare uu huwanaa cawradiisa ay qarsoontay uu dooyeysto go-ii taasi waa dee saxo waxba looma diidayo arrintana waa kashfulcawr unoo maro keliya ayaa buu leeyo tiibuu intuu furta ayuu ku dooyeysanayaa laysa calaa farjihi shay markaasaa cawradiisii muuqanaysaayo ina wax kala muu xidhnaynbe bal taasna waa ixtibaha oo waa libsadii labaad ee iminka taasi baabkeennii kuma jirin ee halkii maqsuudkii unbuu sheekhu ku gaabsaday oo wuxuu yidhi walmulaamasati intii buu soo naqliyaa mulaamasadu lamsu rajuli ninkii oo taabtaa la yidhaah sawba alaakhari kii kale maradiisa biyadii gacantiisa ku taabta bileyli habeen aw binahaari maalin walaa yaqribuhu aanu gediyeyn oonu rogrogahayn kalana bixinahayn ilaa bidaalika taabashada mooye iibkiina saasuu ku taab noqonaya waalmunaabadatu munaabadaduna an yanbida inuu tuuro weeye alrajulu ninku ila rajuli nin waa mihaaluna dumarkiina waa la mida bisawbi maradiisa uu tuuro wayanbid alaakharu ka kalena uu soo tuuro ilayhi xaggiisa sawbow maradiisii waa laba mari ay isdhaafsanayaan ama ay kala iibsanayaan oo dee halkay lacag ka bixinaa marada kale aad samantii kale u noqonayseen fayakuunu markaa wuxuu noqonayaa na tuuridda ay isu tuureen dalika baycahumaa iibkooda min gayri nadarin eegid ay maradii eegayaan walaa taraadin bacda ta'amul weeye marka hore dee waxaan yaaba way isla ogol yihiine laakiin markay eegaan iyo rogrogaan markaas taa dabadeed ta'amulka dabadeed nadarka dabadeed raallinimo ay wixii ku kala raalli noqonayaan iyadoonay jirin ayuunbay ficilkaa kale ayuunbaaba iib kaba dhigayaan kaasba weeyaan وxadaثnيi cمr الناqd qال xadaثna يعqوب بن إbrاhيم بن سعد qال xadaثna أbي أbي إbrاhيم بن سعد بن إbrاhيم عن صالح عن بن شhهاaب بhda الإسناad baabka xadiikiisi waa inoo dhamaaday kollay tafsiirna dee waaba kanoo xadiidka tafsiirkiisi ama labadan arimood tafsiirkoodina xadiidkaaba ama matigii buu inooguba sugan yahay waa tafsiirkii صaxaabiga xadiidka warinaya sida daahirka isagaana kol aduu waxa waafaqsan yahay daahirkii xadiidka cid kaleo wax kale kuba fasirtay kaba horeynaye bal waxaa iyada xadiidka inooguma sugan mulaamasadu horta dee beeci in waa shaygaa bannaan ilaahayna wa axala allahu lbeexa yidhi inoo baneeyey maslaxo weyna dadkii ay uguba sugantao dee dadkii meel wada joogay ruuxani wuxuu u baahanayaa ruux kale gacmihiisa waxa kuba sugan haddaan beecu jidaysnayn dee dariiqii mee waxa dee markaa ruuxa kale xaajadiisa uu ku gaadhayo dadkuna ay wax isku dhaafsanayeen dariiqa beeca iyo mucaamalaadkaasuu noqon haddaan beecu jidaysnaynba ruuxina waxaan kale uu baahan yahay gacanta kale ka kale kuba sugan ee ama tuugo iyo dhac iyo wax kale iyo isku dir iyo wuxun baa iman lahaa waa maslaxo weyn iyo xikmo weyn oo dadka masaalixdoodii ay isku dhaafsadaan waxba ruux wixii uu baahnaa uu kuba helo dariiqaasba beeci haddaba beecaha adee kollay iyadoo in suurooyinka marka la eego mucaamalaadkii asalkoodu ay xil ay yihiin haddana waxa la wixii dee amaayo darar iyo dhib iyo waxay kaba imanayaan nisaac iyo khisaam kaba imanayo shareecadu way mancinaysaa waxyaalaha xagga beeca ay mancinadna waxaa kaba mida lafdi caamina waa inoo soo socdaaye wixii qarar ah qararka dee ribadii way manciday wixii maysar iyo qimar ku sugan yahayna shareecadii way mancinaysaa wixii in dadka xoolahoodii baatil lagu cunayana oo suurooyinkani ay kaba mid yihiinna way mancinaysaayoo bal qararku waa inoo dambeeya macno ballaadhana wuu leeyahay tano beecaa qararka inoo dambeeya ayuunbay suurooyinkiisii kaba mid tahay waxa aan xaqiiqadiisiiyo wuxuu noqonaya laga jaahil yahay wixii aan markaaba jirine in la heliyo in kale aan la ogeyn wixii ruuxu xataa haba jira aanu awood u lahayn ruuxii inuu kusoo wareejiyo laftigaa qarar baa inoo jamcinayo dee kuwana suurooyinkii bay kaba mid tahay shareecadii si aan nisaacu iman si aan khisaam iyo muran uba iman si aan xoolihii dadka baadil aan loogu cunin ayay taas mancinaysaa haddaba bal mulaamasadan iyada sida kollay siyaalay kuba fasireen dee waxaanan leenahay waxaan ku kaaftoomayna waxaan daahirka halkan tafsiirka inooguma sugan umuuruna kama dheera xagga macnaa iyo waxay la imanayaanne mid keliyay noqonaysaaye mid ahaani waxaba weeye lafdiga dambena waa keenayaaye laba shaksibaa way tacaamulayaan maraabay kala iibsanayaan maradii waa taa dee san qaaliban way laablaaban tahayba markaa in markaas baa dee maxaa meeshii noqonaya ruuxii iibsanayay taabashadiisaa uu taabtay ayaaba iib lagaba dhigayaa oo dee khiyaar dambe iyo doorasho iyo wax kale ma yeelanayo ee waxaa lagu kaaftoomayaa taabashadaa uu taabtay in taabashadaas baana halkii eegidii uu eegi lahaa rogrogi lahaa iska hubsan lahaa ayay meesheedii gelaysaa wax khiyaarana xataa hadday wax ku soo baxaan ma yeelanayo waana kayfiye ay u tacaamuli jireen bal matalan taas oo kale barhkood baa waxay kuba fasireen in macnuu yahay waabu kala bixinaya iyo taase kol haddaad taabato khiyaar dambe ma lihid oo kol haddaad taabataba iibkii wuu dhammaaday inna khiyaar ma lihid dee waana inoo soo socota dadkii wax kala iibsanayay inta halkii ay wax ku kala iibsadeen ay joogaan khiyaar khiyaaru majlis le inay leeyihinoo beeci ay wadi karaan kalana noqon karaan khiyaarkaa markaa go-aye bal xadiidka laakiin sida inooguba sugan laba shaksi baaba wax kala iibsanaya maray kala iibsanayaan taabashadii midkoodkii iibsanaya maradii taabtay baa iib lagaba dhigaya aan dib dambaysaba looga noqon karin khiyaarna aanu jirin bartaas amase in hadday laba maro isdhaafsanayeen jireen mid kasta alta kale taabashada uu waxa weeyaan taabtay kii kale maradiibaa hadalkii ku dhammaaday iibkiina kuba go-ay wax ka iman doonana war looma hayo waa intaasoo dee maradiba aanaysan ahayn bal markaa taas iyada waa mulaamaso qarar baa ku sugan jahaalo xaqiiqadii lagaba jaahiliyaa ku sugan bal maalan waana dee taas iyada shareecadii iib ansaxaya maaha oo maway badnaysaa marka labada lafteen ka horena waxay noogu sugnaa mid kastaa kii kale maradiisii buu taabanayaa isagoon u fiirsan halkaasaa iibkii taasaa lagaba dhigaya laftiga dambena abu saciidna ruux baa laba maraba yaana jirine kii waxiibsanayay baa maradii taabashada uu taabtay isagoo rogrog ahayn ayaa iibkii noqonaysa khiyaar dambuu leeyahayna maba jirto bal taas baa iyada mulaamasa ay tahay in kolleyna waa qararka iyo waxa kuba sugan munaabadaduna kolley suurooyin bay iyadaba ku suureeyeen ee mid ahaani waxa weeyaan imaka tan xadiidka inoo taalla ama matiga inoogaba sugan waana daahirbo waa ruuxii oo ruuxii kale maradii u tuura tuuradda uu tuuray ayaaba noqonaysa iibkii khalaas kol haddaan kuusoo tuuro waan kala iibsanay isagii ufiirsi iyo khiyaar uu yeeshaa ma jirto tanna dee haddii wax soo baxaana meeshii dadkii oo xoolahoodii baadil laguma cuno ruuxii oo de bal matalan aan wixii dee taas baa meeshii imanayso taas baa adigu arrintu ay tahay iyadoon riba jirin marka dambe ta'amul hadduu markuu fiirsado arkay dabadeed tuuriddaa uu tuuray baa iibkii ku dhammaanaya hadalkiisa ku dhammaanaya khiyaar dambey leeyihinna maba jirto bal waa masta laftiga dambeba inooguma sugan iyo kan horeba inooguma sugan oo isagaan kuba gaabsanaynaa waayo barhkood baa waxay kaba dhigeen alxaqeec ulxasaadka inoo soo socday ku fasireen labay kala yihin walow macnihii qararku uu ku wada sugan yahay ee bal taas waa beec jaahiliyad ay ku tacaamuli jireen wax banaanna maaha wax ay hoos gelaysaana baabkan ka dambeeyu inooguba imanaya tan baa adigu umuurihii ay inoogu sii caddaan khaasatan shareecada daabidkeedii guud ee ahaa wixii qarar ku sugan yahay shareecadu inay hor joogsanayso ama ay manceyso beecna ma ansaxayo baabu budlaani beyci alxasaati waalbeyci aladii fiihi qararun wuxuu u baabaysan yahay baabu budlaani beyci alxasaati beyca beycu lxasaad la yidhaha ama quruuraxa iibkiisa baadilnimadiisii uu baadil ahaa inuu ansaxayn iyo walbayci beeca budlaankiisii isaguna alladii beecaasoo fiihi qararun qarar ku sugan yahay qararku kedo ama wixii ruuxii kuba kadsoomee laakiin waxaan qararka nidhi wixii dee waa macno ballaadhan laweyne hagaan buu halkan raximah llahu tacaala uga sharxayaa aadna kolley umuurahaasna waan ku yar joogsan doonaa waxyaaluhu soo qaadanayo oo dee bal wixii qaydii si aan umuuro u yar ogaano laakiin qararku waxau noqonayaa wax kastoon caaqibadiisa ama xaqiiqadiisa laga jaahil yahay qarar waa ku sugan yahay wixii xataa ha laba garanaye aan awood ruuxii iibiyey ulahayn ruuxan inuu gacanta kaga soo rido kaasna qarar waa ku sugan yahay taasoo kale waxa aan jirin sida beecul xabal xabal bilxabala oo kale inoo dambeeya wixii macduum ahaa markaas ee inuu ahaan iyo in kaleba aan la garanayna qararkii waa ku suganoo wax kastoon awood loo lahayn tasliimkii ama xaqiiqadiisa iyo wixii laga jaahil yahay ama aan jirinba markaasoo kale iyada waxaasi waa qarar iibka caynkaasina wuxuu noqonayaa dadkii xoolahoodii oo baadil laguma cunayo shareecadiina way mancinaysaa waanay burinaysaa amhiladana markaan axaadiida gaadhno ayaan arki doonaa وxadثna abubكر بن أbي شhaybة qال xadثna cبdاللahi بن idrيس وyaحya بن سacيidi وأbu usamaةa عan cubayd الlahi saddexdaas ayaa waxay ka wada wariyeen waa imaamkii cabdالlahi بن idrيس الأwdي iyo yaحya بن سacيid الqaطاn iyo xmad بن usama abu usama cubayd الlahi وxadثnii زهyr بن xrb lfd lah qal xadثna yaحya بن سacيidi عan cubayd الlahi marka cubayd الlahi waa kan sanadkiisi xadثnii abu الزinaadi عن الأعرج عن أبي هريرة قال أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay wuu nahiyey can bayc الxasaati quruuraxa ama xasaadka iibkiisa waa nahiyey وcan bayc الgarari wixii garar uu kuba sugnaa ama kadsoomi u kuba sugnayd dhici karta daahir dusha sare ka fiicanna oo ruuxii ku kedinaya laakiin hoostiisu ay taa kaba duwan tahay ahaa oo dhanna rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh uu nahiyey nahyiguna waa litaxriim beecna ma ansaxayo oo budlaan buu keenaya waana kaa isagiiba budlaan kaba cabirayn marka bal beyc lxasaad siyaalay ku fasireen mid waxa weeye waaba isagoo yidhaahaa ruuxii wax iibinayay quruuruxaasaan tuuraya ee marada kolba uu ku dhaco ama shayga uu ku dhaco ayaan kaa iibiyey eeg tekeebuu ku dhici kolba wixii uu ku dhaco ayaan kaaba iibiyey taas waa mid waxaa kaloo iyadna suuro kaley sheegaan isagoo yidhaaho dhul baabuu iibinayaa dhagaxaasaan tuurayaaye halka kolbadha wuxuu gaadho ayaan kaa iibiyey turyadii way dheeraan kartaa way gaaban kartaana taasoo kale oo dee wixii haddaan lagu iibsanayey waa laga heshiinayaa ee kolba halkii turyadaas intii aan gaadhsiy ama dhagaxaasi gaadho ayaan kaa iibiyey dhulka markay tahay waa beeculxasaad oo kale waa taasi waa mid iyadoo la yidhaahaa ayaadna suuro kale ama ta'wiil kale ama dee tafsiir kale ay culimmadu kuga fasireenoo uu yidhaaho shaygan waan kaa iibiyey ilaa intaa dee aan dhagaxaa tuurayo khiyaar baadayda kol haddaan qururuxaa tuuro doorasho dambe xataa meeshiina waa la joogaa khiyaarkii waa go-aya iyagoo bal masalan ka dhiga turidda uu wixii tuuray ama qururuxii uu turayba iibkiina iyo bal taasna beeci mucadadiya waxbaa soo gelaya bal tan aan eegno wixii aan ama in suuradaa hore oo ah dhulkii uu iibinayay halkan kolba ay dee dhagaxaasi intuu gaadho ayaan kaa iibiyey waktigaa waxa laga jaahiliye lama garanayo intay gaadhi doonto lama garanayo hadhowna nisaac iyo muran baa kaba imanoo intan maan moodayn iyo intaasaa iman ama uu yidhaha shaygaa kolba wixii waan ku dhufto dhaga qururuxaasi ku dhaco ayuunbaa waxaan kaa iibiyey taas iyada jahaaladii aynu soo marray way ku jirtaayoo bal rasuulka ilaahay waa beecu nahiyeen amaa beeculgarar bal qolooyinkiina sharaxaysana kolleyna u yar fiirsataan way roon tahay umuuro badanna dee waabay soo kordhaano wakti kasta waa daabit guud oon haysanayno marka la eego waayo mucaamalaadka asalkoodu waa ibaaxo laakiin shareecadu dawaabit bay dejisay ribadii oo kale way manciday wixii qimaar iyo maysar ku sugnaa wixii dee ay imanaysay aklu amwaal innaas bilbaatil wixii qarar ku sugnaa waa umuuro wixii kale laakiin dee aan waxyaalahaasi kuma sugnayn aslal ibaaxay kuma sugnaanayaan horeba yaani u jirin oo suurooyin dambe lagu tacaamulo imika soo baxday haba noqoto oo saas baaba dee shareecadu iyadoo dad aada iyo aad u badan xukumtay oo bilaad badan gaadho kale caado ahayd mucaamalo kastoo imanaysay way u waasac noqonaysa xukumkii shareecada ee waa way noqonaysaa wax la yidhaha way bannaantay waxaa la yidhaha ma bannaana in kasta lahaba cusboonaateen bal markaa beeculqarar sheekhu wuxuu leeyahay hadalkiisoo aada u qayima aadna u mug weyn baan ku yar gaabsanayaa ee horta waa aslun cadiimun min usuuli kitaab albiyuc waayo mulaamasadan iyo beeculxasaan iyo munaabadadan iyo xabalulxabala iyo waxoo dhami beeculqarar baa isku koobayay hoos imanayaan waa qeyb beeculqarar kaba mide waxaa gaar ahaan loogu saaray un kuwaasi waqtiyadaasaa lagu dhaqmi jiray waa waxay ku tacaamuli jireene beeculqarar baa adigu ay wada hoos imanayaan kaa waxaanu leeyahay masaa'il fara badan baa gelayso la koobi karayo sheekhu waxyaalahu tiriye maxaa kaba mida ka beycil aabiq aabiq imika ma jiro waa addoon firnado oonad gacanba gacmahagaba kuwa jirinood iibiso waxaa maxalada neef maqan ninka neefkani uu ka lumay oo awr ka maqan weeye ama neef ka maqan oo u iibiyo inuu heliyo in kale bila waraaba cuna dad kala qaataan inuu heliyo in kale qudra cala tasliim ma jirto waa wax laga caajis yahay waxaan jirin oon weli iman sida dee xabalulxabalaa inoo dambeeyo iyo imanka neefka riman waxa uu calooshiisa ku sido ayaan iibiyey taasoo kale waa shay xaqiiqatan dee wuxuu yahay ba guud ahaan laga jaahir yahay bal markaa wixii isagu ama aan jirin ama xaqiiqadiisa laga jaahil ahaa ama waxa weeyaan aan awood loo lahayn tasliimkiisa ama ruuxan baayiciba aanu milkisnayn laa tabic fiimaa laa tamliq qararkii bay soo geli masalan hadduu yidhaho ruux waxaa shandadayda ku jiraan kaa iibiyey muxuu noqon doonaa horta ma yaraan doonaa ma badnaan doonaa wax qiimala ma noqon doona wax kale iib ansaxaya maaha waa shay xaqiiqadiisii laga jaahiliya waxaa ka maqanba taas eenu awood ulahayn ruuxii inuu gacanta ka soo geliya taas iyadna noocan qararkii bay soo gelaysaa surooyin badan baa soo gelaya oo wuxuu leeyahay waxaa kaba mida biyo badan biyo hadday yar yihiin oo dee kalluunku ku jiroo la arkayo inta xajigiisu leegyahay iyo wax weyn iyo wax yar inuu yahay iibka waa ansaxaya qararkii markaa waa sahlan yahay laakiin biyihii badnaa in la markaa wixiiba aan suuradiisu caddayn taasoo kale hadduu iibiyo kalluunka aan dibadda loo soo saarin waxaa la miduu leeyahay allaban fi darc neefkii on wali la lisin caanaha uu ka lisi doonoo la iibiyo may waxay noqon doonaan ilaahun baaba war u haya beycu lxamli fi lbadni waa nafriman wixii caloosha uu kuga jiray oo kale beyc bacdu subrati mubhaman buu leeyahay uut meeshan ama karooda ama dee cunto halkan ku daadsan ama taalada hadduu idhaha barhkii baan kaa iibiya barhkiina muu magacaabin inta qadarkuu yahay intaasoo saac ma odhan alaabtan wax ka midaan kaa iibiya wax ka mida waa jahaala taasi qadarkuu noqon doonaa beycu soobi nasaab markaa mara ka midaan kaa iibiya ama macawsaa mid kaba mida shati min shiya neefka arigaygaa neef ka midaan kaa iibiya waxyaalahaasoo dhami waa qarar buu leeyaho beyciisu dhammaan waa wada baatil sababtuna waa maxay liannahu qararu min gayri xaaja xaaja dadkii ku xambaartaana ma jirto qararkaasna waa ku sugan yahay bal qararkiina waa taan idhi wax kastoo ama jahaalo xaqiiqadiisii laga jaahil yahay ama aan markaa awood loo lahayn tasliimkiisa ama ama aan jirinba qararkiibuu hoos gelaya suurooyin badan oo suurooyinkana intaa kaba baxayaan laakiin sheekhu wuxuu yihi oo halkan inoo dhigto iyadna muhima kolkol baa qararkii isagoo qarar jiro yari uu yariyay daraaddeed ama baahi loo baahayo dadkii aanay ka maarmayn daraaddeed shareecada iska ogolaataa oo ay fasaxdaa qararoo jira ayaa wixii uu ama mucaamalada iskaba ansaxda mithaal wuxuu soo qaatay kaljahli biasaabi asaasi daar aqal baa la iibinayaa aqalkii dushii way muuqataa laakiin asaaskiisu intuu gaadhsiisan yahay xaggii asaaskii inuu adegiyo in kale waxaynu arkayna maaha haddii la idhaha ha la hubsadona dee dhib baaba aqalkii imanayso lama hubsan karayo aqalle wixiina waa loo baahan yahay marka taas oo kale qarar waa jira oo jahli asaasi daar laga jaahil yahay ee laakiin dadkiibaa u baahan waa xaalo loo baahan yahay haddii lalskamana lagama tegi karo lagama fogaan karo qarar yasiirana weeye taasi way bannaantay buu leeyahay qararkaas oo kale maxaa waayo xaajadii meeshii waa loo baahan yahay in la arkaano suurtagal maaha halkan wuxuu leeyahy waxaa laba mida xamlu shati waa labanya imanka haddii la iibinayo waxaan caandhahan ama caanaha ku jira waa qarar baan niroo ma banaano mana ansaxayo hashan ilmoni waxay caloosheeda ku jira waa qarar laakiin maxaa la iibinayaa neef irmaan oo kollay qiimana way kordhinaysaa ag way irmaantani qiimay kordhinaysaa ingees kale neef ka riman marka la iibinayo dee markaanu rimanayn la lacag maaha qiimuu kordhiyey gaarkiisa haddaanu iibino may ansaxdeen laakiin imika waa tabac yahbutu tabacan maa laa yahbutu istiqlaalana kolkol baa dee wixii tabac ahaan u sugnaada isagoon istiqlaal ahaan usugnaana waaba qaacido fiqiya taasi bal matalan taas oo kale iyada waa suuradaasoo shaygii qararku kuba sugnaa ama waa yaryahay ama tabac buu noqonayaa marka taas oo kale iyada iibkii u ansaxaya waa qarar muxtamala wuxuu leeyahay waxaa yaalahay culimadu kuba ijmaaceen waxaa kaba mid ah sixatu beyc ljubbati maxshuwa ka soo qaadoo dee waa jubbadihii dee fresh baan odhan karaa wixii lagu cabeeyey iyo wixii waa kuba jiraan waxaan gudaha ku jira lamaba arag oo wixii muu arag laakiin waa si loo iibsan kara iibka u ansaxayaa oo kale ama haddii la idhaaho dusheedan sare kaamaan iibinaya waxa gudihiisa ku jiraan kaa iibiyey xashwigan leefkan mu ansaxeen waayo wixii wax la arkaya maaha wax la garanayana markaa ma aha laakiin taasoo kale waa qarar yar buu leeyahay waxaa la miduu leeyahay aqal baaba la kareeyey misaal ahaan bil baa la kareeyey bishiina haddaan hilaaliga eegno sagaal iyo labaatan iyo soddonba way noqotaa xagga kale koo iyo soddon iyo sideed iyo labaatan iyo iyo soddonba way noqotaa markaa wuxuu leeyahay dee kiradna waa in keliya un iyadoo isdheerto ay kala dhiman tahay taasoo kale waa dee wax culimadu ay kuba ijmaacsan yihin jawaaskeed arrin kaluu sheegay oo dee iyadna waaqaco wuxuu leeyahay waxaa kaloo kuba ijmaaceen qarar baa jiruu leeyahay halkan qarar baa jira oo kale xamaam buu ruuxu gelayaa waa maydhanaya dadkii gelayey ujro keliya laga wada qaadaa qiimo waa qiimo go-an mid baa ku raagaya oo aan hore uga soo baxay mid baa hore u soo baxaya mid baa biyo badan isticmaalaya mid baa biyo badan isticmaalaya marka lama dabdin waxaasoo dadkii waxoodii way kala duwan yihin nooc qarar baa jira marka qiimo keliya laga wada dhigo laakiin haddana xaajo iyo baahi baa jirta taasoo kalena iyadoo jahaaladii qadarku jiro xaggii intee la isticmaalay biyo intee lagu jiray waa qarar yaroo muxtamala oo waaba la yska dhaafaya kaasna culimmadu kuba ijmacsan yihin arrin kaluu sheego dee malaa waqtiyadoodii iyo waqtiya soo dhaweyd oo aada uga dambeysay oo jirtay malaa imika saase wuxuu leeyahy waxaa kaloo ku ijmaaca calaa jawaasi shurbi min asaqaa'i bilciwad waa ka dee dad kuusaday waxyaalo jirto biyo iska sidaan oo ruuxii de way markaa way iibinayaan biyihii bay iibinayaan laakiin maaha dee sideedana kale qaniinadaadkan ama caagadii oo qadarkeedii waa la garanayaaye ninkuu afkiisa wuxuu ku cabayuu ka iibinaya oo kalba uu shubayaa mid baa markaa kubaayad ku qancaya midna dee laba kubaayood saddex kubaayood buu u shubaya wixiina way kala badan yihiin oo kale wax la arkaana qiimo inuu kaba dhigo keliya taas oo kale waa xaajo iyaduna culimmadu way baneeyeen arrin kalaa jirto waqtigeenan ah de hoteelada waaweyn oo kale waxaa dhici karta oo dee dhacda hoteelada waaweyn cunta halkan lasoo dhigaya cuntadii lasoo dhigay dadkii qiimo keliya wada leedahay ruuxii yimina isagaa soo guranaya mid baa dee isaga dhici karta inuu aanu cunto badanba karin oo in yar markuu soo gurta ayuu iskaga kacaya lacagtii badnaydna waa laga qaadaya midba hadduu doodo saddex afar goor kalba intuu kaco soo guranaya hoteelada waaweyn waa taas saddex afar goor ayuu kalba kacayaa soo buuxsanaya haddana kacayaa soo buuxsanaya lacagtina waa lacag keliya waayo qiimo waa go-an yahayba taas oo kale harar baa jira waayo dadkii isku cilmay cunin wax keliya waa laga qaaday laakiin taasna dee kollay waa qarar ay leeyihiin xaajo dee suurooyinka qaarkoodna malaa lagama maarmeeyay leeyihinoo de imakana waa noocan bay culimadu kala mid dhigeen xamaamka gelitaankiisii iyo sharaa biyaha dee ruux markaa wararaada ama saqa laga cabaye dhici karta lakala badsaday iyo bal waxay weeyaan waxyaalahaasi waa qarar muktafaro oo de way iskaba banaanayaan qararkii baadilka maaha marka meesha maxaan haynaa waxyaalo culimadu ay budlaan qararkiisa bal matalan xamliga iyo caanaha candho ku jira iyo waxyaalaha horeen soo tilmaamino ay yidhaaheen maba banaana oo waana baadil iibki waxyaalo ay kuba ijmaaceen ama dee waxa weeyaan guud ahaan intoodii badnayd ay kuba tagto ah qararkan iyadoo qarar jiro waa qarar yasiro waa ansaxaya maxaan ku kala farqin karnaa taas bal sheekhu arrin fiican buu inoo soo dhigtay culimadu wuxuu leeyahay madaarulbutlaan xagga qararka iyo xagga sixada horta bal waa qararkan wujuudkiisa iyo wujuud la-aantii iyo baahida dadku ay u baahan yihiin iyo in kale marka wuxuu leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala qararki eg waa saddex daabit hadday xaaja keento loo baahan yahay qararkan in lalaba yimaado sa umuurahaan soo tilmaanay oo aan la iska ilaalin karaayin mashaqo uun mooye eg in dee dhibi ay dadka uga timaado mooye laiskama ilaalin karayo waa loo baahan yahay wixii isagana qarar badan maaha oo waa qarar yar oo qararkii waa yar yahay waana shay loo baahan yahay oo xaaja meeshii jirta layskama dhowri karo markaa kaas iibkii waa ku ansaxayaa haddii laakiin qararkii bato waa haddii goor khilaaf iyo muran baa kaba imanaya haddii wixii baahi dadka uhaysaaba aanay jirin haddii layska ilaalin karayo waxaa dhib yaraan laysaga ilaalin karayo dee qararkii mukhtafarka ma noqonayo oo bal matalan markaasi wuxun bay surooyina isu khilaafeena way jiraano qarar baa jira iyo ma jiro ama qararkii waa yariyo ma yara isuu khilaafayaan waxna waa kuwa isla meel dhigaya bal waxaan leenahay waa daabit guudo waxa la wixii ama aan xaqiiqadiisa la ogeyn ama aan awood lahayn dee marka la eego tasliimkiisii ama se waxa weeye markaas aan jirin ee macluuma shareecadu way diideysaa way mancinaysaa waxyaalaha yaryar ee laga soo reebayna waa umuuro qararkoodu muxtamar dadkiina ay u baahan yihiin aan la iskana lowri karahayn xaajina ay jirto aan qarar badanna ahayn intaasba weeye bal suurooyinkii makaan soo marray ee mulaamasa iyo munaabada iyo bayculxasaadna iyagun buu kaba mid yahay waxaa gaar ahaan loogu soo saacay loogu sa markaa loogu magacaabay si gaaray jaahiliyadu ugu tacaamuli jireen qaybana way noo socon doonaan bal markaa wuxuu yihi taas buu imaka naha can bayc alxasaati wa can bayc algarar baabu taxriimi beyci xabali lxabalati waa neefkii rimana wixii uu calooshiisa kuba siday iibitaankiisa la iibiyo xaaraamnimadka uu xaaraam yahay waa shay macluuma ama aan jirin awoodna loo lahayn tasliimkii wuxuu noqon doona iyo intuu noqon doona aan la garanayn inuu noolaan iyo in kale bal markaa budlaankiisi iyo xaaraamnimadkiisii wuu baab yahay xadaثna yaحya بn yaحya ومحamed بn رمxi qaal aخbarana lays وxadaثna qtaybaة بn سacيidi qaal xadaثna layث can naafici can cabdالlahi can rasuuli الlahi slى الlahu عalيه وasلم annahu rasuulkii ilaahay naha waa nahiyey can bayci xabali lxabalati waa neefkii rimanaa wixii uu calooshiisa ku siday taas in la iibiyo bal waa tafsiir tafsiir taa ka duwanna matigaabuu inoogu soo socdaaye si aan labada tafsiir u wada helo ayaan taa kaba dhignay oo lafdiga xabal waa xamligii barhkood baa yidhaha ibnu aadamkun buu khaas ku yahay haddii la yidhaha xamilat ilmar'atu taxmal laakiin imaka xadiisku dee taas iyo bacda lugawiyiinna wax ka acamsan bay tilmaameen ta horena bacdu way fadxisan tahay ta dambena way fadxisan tahay ta dambe waxaa muxtamila jamcu xaabilin inay tahay waa wixii uurka lahaa ama rimanaa jamacii ta horena waa xamliga naftiisii ama xabalka naftiisii bal markaa tafsiirkan horreysiiyey oo culimada qaarkood ay kuma tegeen taas waxa weeye xagga luqadana ay yidhaahaan waa u dhow yahay walow tafsiirkii xadiidkii kaba sii horreeyey uu inoo dambeeyo waana tad axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu rahawiya ay qabaan iibitaankii la iibinayey neefkan riman waxa uu dhali doono iminkaa la iibinaya waxaa la leeyahay neefkaa riman waxa uu dhali doonaan kaa iibiyey taas dee waxaani imika ma jiro calooshiibuu ku jiraaye inuu nolol kusoo dhalan iyo in kale mid inuu noqon iyo laba inuu noqon wuxuu noqon doono war looma hayo markaasna ruuxu awood uma lahaba inuu ruuxan wixiisii kol hadduu lacagtii ka qaatay inuu wixii gacanta kaba geliyo markaa iib ansaxaya maha kaasi waa shay baadila ahluljaahiliyana way ku tacaamuli jireen bal tafsiir labaad baa inoo jira oo saxaabiga tafsiirkiisiia waana imaam malik iyo shaaficiyatay kuba tegeen waana macnaha horeyn doonee laakiin kaa macnihii labaadba waan dee jiray ee meesha ay ma kale ay kuba fasireen baan inoo horreysiiyey si aan tafsiirka kale uga qaadana matniga xadiidka inoo soo socda waana kan xadaثnii زuhayr بnu xarbi ومحamed بn المuثنى وlفظ لزuhayri qaala xadaثna yaحyى wahuwa الqطاn عan cubayd الlahi أnahu qaala أخbaranii naafic can ibni cumara qaala anahu qaal oo ibnu cumar baa yidhi waa tafsiir markaa ibnu cumar kaana ahluuljaahiliyati jaahiliyada ehelkoodu waxay ahaayeen yatabaayacuuna kuwa ii kala iibsado oo lexmal jazuuri waa neefka geela hilibkiisa ilaa xabali lxabalati waa ilaa xabal ilaa laga gaadhayo inta neef riman uu ka dhalayo bal kii uu dhalay uu isagiina dib u rimayaba waa ka fasirayo waxabalu lxabalati xabalulxabalana waxa weeye an tuntaja inay dhasho annaaqatu hashu inay dhasho uma taxmila ay rinto oo ay de allatii tii nutijat dhasha dhalatay ee waxa weeyaan dee taas ay dhashay hashu ay dib intay roonaato ay iyadu dibna u rinto fanahaahum rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam can dalika rasuulkii ilaahay baa arrinkaas waa darar aada iyo aada u weyn oo wax nisaac iyo khilaaf iyo muran uu kaba imanayo oo wax noqonaya dadkii oo xoolahoodii baadil laguba cuno markaa rasuulka ilaahay uu nahaye bal tafsiirkii markii hore aan horreysiiyey oo yidhaaheen xagga luqada waa ka aada ugu dhow waa ta hore waxay haydoo waxaa la iibinayaa eeg waxaa la iibinayaa neefka rimani waxaan calooshiisa ku sugan baa markaa la iibinaya ha suga ruuxu markay dhalanayso waa si ay u kala tacaamuli jireenoo neefkii markaa waxani qararkaa weyn baa kuba sugan oo iibkaasi ma ansaxayso halkan kalena waa maxay isagii lama iibinayo ee ajal baa laga dhigayaa iyo muddo wax la kala iibsadaa muddo looga dhigaya waa muddo markaa jaale ay kuba sugan tahay oo haddii dee beec ama wax la kala iibsanayo wixiina uu noqdo beec ilaa ajal ajashi waa inay wax la og yahay si aan khilaaf uga iman oo la garanayo waqti dee la dambin karayo waa inuu noqdo marka maxay tahay laftigan hilib geel ka soo qaad kolkol maysirkooda iyo qimaarkoodaba waa waxyaalahay u adeegsan jireen neef geelaa la qalaya neefkii geel ahaa dee qayb qayb baa loo qalaya ninkii neefkiisii uu qalay hilibkii baa la iibinaya dad iibsanaya dadkan iibsanaya markaa lacagtii dee ninkii bixinayay waa bixiyeybo xabal alxabala ma noqonayso lacag ma haysaan hilibkiina way qaateen maxaa laakiin maxay noqonaysaa waa neef riman ka soo qaado geelaba ka soo qaad mithaal ahaan neefkaa riman ee geela marka uu dhalo ee wixii uu dhalay dib intuu u weynaado ay weliba hadday dee nirig ahayd ay iyaduna rinto markaas baan wixii aan bixinaynaa weeye oo markaa lacagtii imika wax lagu iibsaday ajashii iyo muddadii la kala qaadanaya ruuxanu bixinayay ayaa waxaa markaa lagu muddaynayaa xabalulxabala oo ah neefkii imika hashi inay ay dhasho way rimantahay markaa tii ay dhashay ay dib u rinto waa muddo dheerba laakiin muddadaasi hashani inay dhaliyo in kaliyo inay dhicin taasi inay noolaadmiyo in kale waa wax laga wada jaahil yahay dee khaasatanna marka iib muddo dheeroo saasayay kollay qisti samantiya ajashani ay kaba mid tahay oo waxbaa laba socda jahaalo weyn baa kuba sugan oo bal taas suuradii horena ma banaanaanayso suurada hore waxa la iibinayaa waxaan dhalan doonaa suuradan dambena wixii lama iibinaye laakiin waxaan marka uu dhashuu dib intuu u weynaado weliba uu rimo ajal wuxuu u yahay iyo muddo lacagtii laysku lahaa kala qaadashadeedii buu muddo u noqonaya labada xaalaba jahaalo weyn baa ku suganoo dee ma banaanaanayso waana beec baatilan cibaaradan an tuntaja naaqatuna kollay laqbadaydii dee ciddii u fiirsanaysay haddii daa u baraarugteen waxaan ku laqbeeyey ficilka musama ahaan oo waxaan idhi waxamalu lxabalati an tuntaja inay dhasho weeye in la dhalo maan odrhan inay dhasho annaaqatu hash waxaan taa u idhi ficilkan markaa nutiijo oo kale qaaliban wuxuu u yimaadaa luqada carbeed isagoo u binaysan majhuul xagga macnaa waa ka musame waxaa ka dambeeya faacil buu noqonayaa afcaal buu kaba mid yahay luqada carbeed ku timaada iyadoo siiqadeedu ay tii dee majhuul ay u binaysan tahay laakiin xaggii macnaa waa musamo waxay qaadanaysaa faacil weeye huriico iyo cuniyo iyo nutiijadan iyo ohilo iyo waxbaa kaba mid ah markaa nutiijati naaqatu macnaa hashii baa la dhalay ma waa hashi way dhashay bay noqonaysaa allahuma haddii ficilkan loo isticmaalo siiqadii caadiga ahayd oo natiijo kale loo isticmaalo inta badan taa waxaa loo isticmaalaa shaksiga ee neefkii ka dhalinaya tawaleaya nitaajkeeda oo haddii la yidhaha nataja fulanun annaaqata macnaa uu ka dhaliyey weeye ayay noqonaysaa markay natajo taa noqoto fawa natij isagiiba ah kii sida qaabiladii umulisadii oo kale dee marka neefkii lagaba dhalinayo tawaleeyo wixii qabanayo bale laakiin markan ay tahay tan uma taxmil alatii nutijat waa tii ay dhashay ay ka rimayso ay ka weynaanayso fanahahum rasuul اlahi salى الlahu alay sl an dalik bal waa laba tafsiir oo labadooduba horta waa ki aan kuma fasirnaaba waa beec baatiluu noqonayaaye laakiin waxaasan halkan imaamka iyo keyrkiiba ay raajax yeelaan tafsiirka dambe matega noogu sugan bay ka hore ka raajax yeelaan kaas baa luqada u dhow bay leeyihin oo waayo waa wax la iibinaya waa isagii baa la iibinaya laakiin waxay u raajax yeeleen waa saxaabigii xadiidka warinayay tafsiirkiisa isaguna wixii xadiidka looga jeeday dadka kale uuga aqoon badan yahay oo qara uu ka yaqaan marka marka uu tafsiirku tafsiirkii saxaabiga ama raawiga xadiidka yahay daahirkiina uu waafaqsan yahay ciddii kale tafsiirkeeda isaga ka horeeyo bal markaa macnaha la horreysiiya waa macnahan matniga inooguba suganba weeye bal matalan taasba wey laakiin labada siyoodba si aan u dhignaba beec baatiluu noqonayaayo haddii aynu suurada hore eegnana ama suuradan imika inoo taale xadiidkana saman baa imika wax lagu iibiyey laakiin ajashiiba jahaala ay kuba sugan tahay hadhow mura lagaba baxay ajashuna kolley waxaa dhici karta in la ictibaariyo qisti lacaga loo kordhiyo iyadii ka labaadna wax macduuma ama majhuula ruuxii markaa aanu ficlan lahayn isagii mala dee inay gacanta uguma jireen oo la iibiyo nu waktigaa awood loo lahayn tasliimkiisa ayuu noqonoo labada suuraba beec baadilu noqonaya waana hal ay iyagu wax ku tacaamuli jireen baabu taxriimi beyci rajuli calaa beyci akhiihi wa sawmihi calaa sawmihi wa taxriimi najshi wa taxriimi tasriyati hada kani baabu bayaani taxriimi beyci rajuli ninka iibitaankiisa uu iibiyo calaa beyci akhiihi walaalkii iibkiisa korkii oo walaalkii oo wax iibiyo inuu isagu ka dul iibiyo ka kor iibiyo wixii ama uu isagoo walaalkii wax iibsay uu ka kor iibsado taas xaaraamnimadka ay xaaraantahay buu baabkeedii yahay wa sawmihi baayacitaankiisa uu shaksigii uu markaa baayaco calaa sawmihi calaa sawmi akhiihi walaalkiisa muslimka ah ee wixii uu baayacayey iyagoo dee labadii ruux isfahmayba bal lacagtii laga yaabaa inay dee meel islaba dhigeene iibkuun aanu dhicin inuu ka dul baayaco ruux baa baayacaya isku daaweeya ha kala tageen ama ha kala iibsadeene bal taasoo kale xaarabnimadkeed wa taxriimi najashi isku haweyn wax laysku haweeyo ama laysku faliso bal taas xaaraamnimadkeedii buu baabkeedii yahay iyo wa taxriimi tasriyati gaaxintii wax la gaaxinayo neefkii irmaana muddo la daynayan caanii lagaba lisahayn sida marka sayladii loo keeno cadhadeediioo weyn la arko markii in caano badan laga dhisay dadka ay u kadsoomaan ay isu yidhaahaan waa neef caano badan bal taasna taxriimkeedii ayuu u baab yahay markaa imaka axaadiis baa inooguma iman abwaabna way daba socotaayo barhkood ay inoogu imanayaan oo dee sharaxooda ay inoo dambeyn doonaan xadaثna yaحya بن yaحya qaal qarأtu عalى malik can naafic can ibni cmar ana rasuul اllahi salى اllahu عalayه wasalam qaal laa yabic yaanu iibinin bacdukum barhkiin calىa bayci bacdin barh iibkii korkii oo axad idinka idinka midi ruux kaloo waxiibiyey yaanu isagii ka kor iibinin suurada waan eegi doonaa marka dambe xadaثna زhayr بن xرb ومحamed بن المثنى وlفd لزhayr qاl xadaثna yaحyى عan cubayd الlahi qاl أخbaranii نaafiع عan iبn cmra عan النabiyi slى الlه عalيه وsلم qal أnah qaal laa yabic الrajul rajulku waa miثaalun dumarkiina waa la mid halkana نisaa shaqaaiq rijaal oo meelaha laguma kala duna laa yabic الrajulu ninku yaanu iibinin calىa bayci akhiihi walaalkii iibkiisa korkii kelimada akhiihina de waa yar nooc tashiic ruuxani waa walaalka hadhibin weeyo waa ruuxa a walaalatiine diin a ku walaalatiin dee in laysu naseexeeyay ahayde in laysdhibo may ahayna walaalkaa korkiia ha ku dhiibin walaa yakhdub yaanu doonin calaa khidbati akhiihi walaalkii doonidiisii korkii oo walaalkii oo gabadho soo geed fadhiistay ehelkeedii weydiistay oo weli aan dee la diidin inuu isagiina halkan geed kasoo geed kale uu soo fadhiisto ama halkan geed kasoo waabtuu yidhaah inan heblaan doonaya taas horeynu nikaax ugu soo marnay wax bannaan maaha ee yaanu walaalkii ka kor doonin ilaa an ya'dana lahu inuu u fasaxo uun mooyo ruux hadduu yidhaha war waan ka noqday wixii waan iskaba daayay waa markaa dee idankiisii isagii hadduu kaba tegay waa shay bannaan ee intaan ama aan la diidin ama aan idankiisu dhicin yaanu ka kor doonin iibkuna waa taas oo kale weli bal markaasi duqda xadiidka waan si yar wadi doonaa waayo alfaado kala duwan baa inooba iman doonee bal xadiidka ta inoogu sugan xagga khidbada iyo nikaax wixii ku tacalluqsanaa iyo doonidii horeynu nikaax ugu soo maray axaadiisteediina waynu soo maray bal axaadiisan qeyb kaba mida kuwa ayaaba ahaydba oo imika xadiidkan aan hayno nikaax baan kuma soo aragnay nikaax baan kusoo aragnay qeybna way inoo damaysay qeybna sharaxeedu waa inoo horeyey khidbadii imaka kama hadlayno horaan u nidhi beeci waa inoo dambeeyaay albeyc albeyc waxay iyagu ku suureeyaan culimadu imika ruux baa wax iibsaday oo ruux buu dee kaba iibsaday markaasaa deetoo ruuxii wax iibsaday laakiin muddaa jirta oo dee ama majliska inta la joogana khiyaar baa la leeyaho ruuxu uu ka laabmi karaa in haddii khiyaar ay lahaayeen kaleba saddex khiyaarkii shardiga saddex heshiya waxyaalahaasoo muddo khiyaarana ay kuma sugneenna tani waa suurtagal bal matalan ruuxii wax iibsaday ayaa uu ruux u imanayaa markaasaa wuxuu ku odhanayaa beecan iska fasakh iska celi waxaan anaa waxaan wax la mida lacagta ka jaban kaaga iibinaya ama waxaan wax kasii fiican ayaan intan uu kaa siiyey kaa siinayaa waa arrinkaasba weeye eeg markaa waa iibkii waa dhacay muddo khiyaaruu fasikhi kalu ku jira in haddii khiyaar aanu jirin oo waxba dhammaado oo ruuxii kale iska diidi kara inuu ka celiyo uun mooyaane taasi iyada waxa weeye haddii dee dhibi ay kaba imansiya khiyaamu kolley dee waa xukunkii waa jiraaye waxaan suurtagal ahayn celintii baan suurtagalayn waa iibkii fasikitaankiisii baan sahlanayn oo ruuxi waa wakti uu fasikhi karo wixii uu kaba laabmi karo iibkiina dhacay ayuu tan la imanaya waxaa kaloo lamida yidhaaheen culimadoo iyadna xaaraamuna ashiraau calaa shiraaqi akhiih inuu ruuxii waxiibsaday ka kor iibsado oo taas maxay noqon ruuxii baayic ahaa ee waxiibiyey oo muddadii khiyaarka kuba sugan ayuu ruuxu imanayaa deetuu odhanayaa wixii adiidisay la soo noqo beecii iskaba fasakh anaa intii uu ninkani kaa siistay in ka badan kaa siisanaya oo ruux baa wax iibinaya mid kaloo iibsay ruux buu kaba iibiyey muddadii baa lagu jiraa uu fasakhba dee ay suurtagal ahayd markaasuu odhanayaa wixii iska fasakhoo la soo noqo anaa intii in ka badan kaaba siisanaya taas baa albeec albeec iyo ashiraac alashira ay noqonaysaa waana shay xaaraam ah bal taas wey kolley jamaahiir alculamaana waxay kaba dhigaan ee ruuxii muslimka ahaana sidaa laguma samaynayo hadduu ruux ahlodime ou yahayna gaal waddankii joogo taasoo kaleo isaguna sidaa wuxuu iibsaday ama wuxuu iibiyeyna isagana ma banaanay leeyihiin xadiidkana waxaa kuba qaydan calىa sawmi akhiihi iyo calىa bayci akhiihi marka waxay leeyihiin taqiidkan gees waa haalib dhinaca kalena bal ficilkaasi inuu xun yahay iyo ruuxoo lagu boorinayo waxan inuu iskaba daayo ninkani waa walaalkaa cid kale maaha dee waxan ha ku samayno ha dhibin taas baa kuba sugane laakiin dee haaliban waxay yidhaahdeen ama intooda badan arrinku gaalkiina taa laguma samaynayo ewaxa weeye tani waa sidii haalibka aydun taqyiidkani malkan uma yeelin bal taasi waa mid amaa xagga soomkii lafdiga khidmadii way noo horeysay soomkiina waaba kano xadiidkiisii waa tan xadaثna yaحya بن أyuba وqtaybaة بن سacيidi وبن xujri qaluu xadaثna ismaaعiil whu بن jaعفari عan اclاء clا بn cabdالرaحman عan abihi abi cabdiرaحman بn yعqوb عan abi hurayraةa ana rasuul الlahi slى الlaهu عalيه وasلم qaala laa ysum yaanu baayicino almuslimu ruuxa muslimkii calىa sawmi akhiihi walaalkiisii muslimkaa baayicitaankiisii korkii yaanu ka dul baayicin bal iibkii waan aragnay asawm calى sawmna kollay halkan siday inooguma fasiraan culimadu ruux baa ruux doonaya inuu wax ka iibsado wixii buu ka baayacay qiimihii baaba loo sheegay qiimihii waabay iskuba afkarteen laakiin weli beec ma dhicin eeg beecii may kala dee iijaab iyo qabuulkii ama beeci ma dhicin laakiin tafaahumkii waa jira waana kan baayacaya ruux kale halkan ka soo boodo isagii wixii ka dul baayacayba oo kale bal matalan taas oo kale caqdina ma dhicin haddii caqdi dhaco albeec albeec bay noqon lahayd intani weliba intii dee xuduuddii muraawadada ama mubaayaca musaawamadii unbaaba laguma jiraa bal markaa taas oo kale oo iyadoo inay wixii islama fahmeen ruux kale idhaa may anaa kaa iibsanaya anaa kaa iibsanaya taas uu kuba yidhaah ama in aniga iga iibiyoo kale uu yidhaaho labadoodna hadda dee wixii tafaahumkaasaa jira asawm cala sawm bay noqonaysaa wax banaana maaha laakiin suura jirta halkan beecan ay beec almusaayada yidhaahaan ruux baa wuxuu iibinayo wixii uu ku iibinayay wuxuu doonayaa kolba qiimaha ugu badan ee uu kuba helo ruux baa dee yidhi intaasaan kaa siistay wuxuu yihi yaa ii kordhinaya mid kalea yidhi anaa intaa kaa siistay yaa ii kordhinaya yidhi oo mid kalea yidhi suuradaas oo kale beec almusaayada yidhaahaan ruuxani yabiicu fii man yaziid ciddii kolba u kordhisuu ka iibinaya taasoo kale suuradan ma aha asawm calaa sawm maaha waa laba ruuxoo wixii islaba afkartay markaa tafaahum meeshii kaba dhexeeyo iibkii unbaaban dhicin taas baa la leeyahay ha ka dul baayicin ha odhan aniga iga iibi isaga iskaba daayo laakiin arrintu hadday tahay beeca ninku isagu aanu ruux qarad dee ruuxu meeshii tafaahum ka dhexeeya aanu jirin ciddii kolba u kordhisiye qiimaha ugu sarreeyo ku helo uu kuba iibinayo waana beeca ay misaaday yidhaahaan taas iyada halkan culimadu guud ahaan way kaba soo reebaan waanay banaantay bay dhahaan albeec washiraa fii man yaziid suuradaas oo kale ee kollayna xadiidka iyaanu kitaabkeena inooguma sugnaana bacda asxaabu sunana ha wariyeene nin rasuulka ilaahay uga yimi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh baa jiray isagoo wax weydiisanaya ee kollayna ruuxii weydiisigu waa kaa rasuulka ilaahayna dadka aada ugaba bal uu sheegay inay ruuxa kuba imanayso isagoo xagasho ama nabarra ku tahay ama wejigiisoo diiran maalinta qiyaamaha uu imanayo ninkiibu ku yihi gurigaaga miyaanay waxba oolo wuxuu sheegay weel yar ay wax ku cabaan qacbi iyo wax aan weliba mara hagaagsanahayne siduu kaba cabire xirsi karbaash oo kaleo mara dee geesna isagii islaantiisu ay ka wadaan geesna ay kaba gurladaan waxa yaalla inuu waxaa yahay ikeen buu yidhi markaasaa rasuulka ilaahay yidhi yaa iga iibsanaya waa su-aasha si u dee doodkan iyo ugu xambaarayeyna inuu ruuxu shaqaysto oonu baryo dad xataa wuxuu ka shaqaysanaya wax litaban markaasaana yidhi anaa dirham kuba qaadanaya rasuulka muxuu yihi yaa kordhinaya nin baa yidhi anaa laba dirham ku qaadanaya ninkiibuu kaba iibiyey waxii siiyey isagiina markaasaa dirham buu labadii dirham buu udhiibay u yihi midna reerkii raashin usii midna faas soo iibso ii keeno faaskii markuu keenu daabkii uga geliyey ou yihi orod soo xaabayso shan iyo toban cisho yaanan ku arkin shan iyo tobanka cisho dabadeed isagoo waxoogaa helayba raashin reerkii u dhigo waxna ayuu u yimiyo itu yidhi haddaba taasaa kaaga khayr badan arrinkaas adigoo yimaada maalinta qiyaamaha iyadoo su-aashu ay barkuguba tahay wejigaaga macnana waa maxay rasuulka ilah iyadoo nidhi bu yihi yaa kordhinaya ninkii kale kordhiyuu kaba ibi marka beyc almuzaayada ka cabiraan waa albeyc fi man yaziid suuradaasoo kale way kaba baxsanto dee iyada hadalkii ma xidhna ninkana cid uu markaa gaaro oo uu durmo had tafaahum la gaadhay maba jirto ciddii u kordhisuu doonaya markaa ruuxa kale hadduu idha aniga igi anaa intaas istay ama anaa intaas isuu kordhiyo iyada taasi beyc calalbeycna ma noqonayso soom cala soomna ma noqonayso waa suuro kale lakiin way fiican tahay suurooyinka imika aan soo sheegnay taasba wey bal markaa iyadayn waxa weeyaan taasi waa mid ama waxyaalaha kale ee najshigiyo waa dee waxay noo soo socday tarjamada oo waa kuwan axaadiisoodi وxadثnي أحمد بن إبراهيم الdورقي قال xadثnي عبدالصمد قال xadثna شعبته عن العلاء وسhayل عن أbyهma عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم bal snadka intaynaan dhamayn ama aynaan xadiidka duruqdiisan waa kii hore inimaka haynay ee duruqdiisii un iyo wixii bal soo kordhaya aynaan eegin halkan waxaa dhacay msلم عن العلاء وسhayل can abihima nusqooyinka muslim oo dhan nasan baa dhacday baa la yidhi waana arrin ishkaal weyni kuba sugan tahay waayo laftiga haddaan daahirkiisa eegna anigu hadda carabka markii hore waan ka baydhaya calaa iyo suhayl ayaa waxay ka warinayaan can abihima aabahood markaa waxaa laga fahmayaa inay walaala yihiin waana laba nin bay kala yihiin oo suhayl waa in abi saalix calaana waa calaa ibnu cabdiraxmaan labadoodubana waa kuwaas dee aabayaashood abu hurayre kaba wariya labaad bay kala yihin laftiga can abihima nasan baa nusqooyinka dhacday dee daahirku wuxuu ahaan laha in la yidhaaho halkan can abaweyhima waa mid kastaaba aabihii san baa dhacday marka culimada qaarkood baa si ay laftiga u tawjiihiyaan baa waxay dhahan sidii marka hore baan aqriyay waxa roon in laba aqriyo can abayhima la aqriyo abayhimana dee luqadii badnayd ee asmaa lkhamsa ma waafaqsana markay laftigu taamiye xuruuf la icraabi jiray can abawahibaa bay ahaan layde laakiin asmaa lkhamsa dee luqadaas mooye laba luqoo kalaa jiray mid iyada ayn waxa weeyaan iyada ay luqata naqsi ay yidhaahaan oo ah in la nuqsaamiyo abun marka taasoo kale aan waxba la raacin arifaa dee lagu tasniyin in markay xaalo rafco tahay haddii kalena ya-di iyo nuuntii baa raaci oo markaasoo in haddii ay tasniye tahayna dee abani bay noqon halkii abaweyne ama abawani ay ka noqon lahayd haddii ay mansuub yihiin ama majruurna abayni bay markaa noqon oo haddii markaa taa aan aqrinoon can abayhimaan nidhaahno luqadii naqsigana ay tahay waa tawjiih markaa dee sidaasun baana toosan in lagu tawjiihiyo waayo laftiga sida kale dee ma saxna waxa qaladuu noqonaya laftigana san baa nusqooyinkii muslim dhacday bal markaa si loo tawjiihiyo loo tasxiixiyo luqadii naqsiga ee asmaa-ulkhamsaa ku sugnayd bay halkani noqono maxaan odhanaynaa markaa can abayhima walow dee si lagu dabdiyey sheekhyadii lagaga soo dabdiyey kitaabka dabdinayey abihima marka waana sidaa ishkaal kale labadoodii aabay kaba warinaya can abi hurayrata can nabiyi sala allahu alay wasalam waxadaثna mxamed bn musanى qala xadaثna cabdالصamad qala xadaثna shucbat can اlacmash can abi صaalixi can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam xa waxadaثna cubayd لlah bn mucaadi qala xadaثna abi qala xadaثna shucbat can caliyi wahuwa bn haabiti can abi xaazim wasalman can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam nahaa wuu nahiyey an yastaama inuu baayaco alrajulu ninku calaa sawmi akhiihi walaalkii baayicitaankiisa korkii walaalkii oo wax baayacaya ka kor baayaco wa fii riwaayati dawraqiyi calaa siimati akhiihi sawmi iyo siima waa islaba mid san baa riwaayada dawraqi dhacday oo axmed ibnu ibraahim waa sheekhi ugu horreeye muslimu marka horeba sanadka inooguma sugnaa waana luqatun fi sawm weeye sawmkii ayuunbay luqa luqaadkii kaba mida kuba imanayato waa walaalkii calaa siimati akhiihi walaalkii baayicitaankiisa korkii inuu wax ka dul baayaco rasuulka ilaahay uu nahyey xadaثna yaحya بn yaحya qala qarأtu عlى maliki can abi zinaad can اlأcraj can abi hurayrata kole abu zinaad can اlأcraj can abi hurayrana waa dee asaxu asaanid abi hurayra siaan hore usoo sheegnayba ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalama qaala laa yutalaqىa lalama kulmayo oo arukbaanu safaradii waa ciddii adigu beledkii kusoo socotay sayladii iyo suuqyadii kusoo socotay alaab waday ama xoolo waday ama wuxuun waxa iyo sila libaycin iib daraaddeed loogama hortegayo dee iyagoon suuqii soo gaadhin meelihii sayladii soo gaadhin iyadoo dee intaanay magaaladii soo gelin dad ay kaga hortagaan iyagoo halkaasi ay doonayaan inay wax uga soo iibsadaan laba arrimoodna saa waa loo samaynayo intaanay suuqa qiimihiisa ogaan waa nooc dhicid iyagiiyo kish in lagaga iibsado iyo wixii baaba yaroo adigu keliga ad waxaan qaadatidoo adigu sida doonta ad u iibsatidoo dadka kale suuqu markay yimaadaan yaan lagula wadaagsan ee keliga dadkii suuqu uga dheeraynaya ruuxu adigu labada xaalaba laa yutalaqa rukbaanu libeycin liajli beycin nin dee wax kale kaga hortegaya waa gaar waa iib daraaddeed iyo aan wax laga soo iibsado baab gaara inooguba imanoo casharka kale ka bilaabmayo intaa sharaxeedu markaa waan dambaysiisanaynaa waayo baab kale oo kale casharka caawa waa hal inta ka horeysaan joojin doonaa waa baabka cashar kale inooga bilaabi doono biidn illahi tacaala walaa yabic yaanu iibinin bacdukum calaa bayci bacdin taasna waa tanimu kaba soo baxnay walaa tanaajashuu waxay isku haweynina de malaa luqaadkii soomaalida barhkoodna waa sidaad markaa kutubta kuba akrisan kale luqa yarda ha isku fallisina fallisida ama haweyn oo kale najshi muxuu dee inaha can najshine waxa weeyaan un oo najshigu asalka hore waa isaaray lahaan haddii la yidhaha najasha saaidu asaa'idu sayda oo kale uu kiciyo marka ugaadhay meeshaydii kaba kiciyo taas baaba naj asalka hore baa istisaara ba noqotaa tanaajushkuna waxa weeyaan un laba ruux baa wax kala iibsanaya labadii ruuxoo wax kala iibsanayo isbaayacayo taasoo kale ayaa ruux kaloon ulahayn aan doonayn inuu iibsado ayaa halkan si uu ninkan ugu keliyo weeye hadduu doono kii laga iibsanayana waa kulama heshiiye kol kolna ninkaasi maba oga kolna dee muwaada'a jirta ayaa ninkii oo hadda dee in buu ku baayacayaa intaa iga sii buu leeyahay qiimo ka badan buu odhanaya maya anaa intaa kaa siistay anaa intaa siistay ujeedadna waa maxay ninkan ficil inuu qaado oo dee kol hadduu ninkani wixii kuba dallacay siuu ninkan isagii uu qiimi kordhiyo oo markaa isagiina uu kordhiyo ziyaadiyo oo ruuxiibuu ugu danaynayaa kii laga iibsanaya ayaa loogu danaynaya ama muwaadao oo ay isla ogaadeen baayacayo isagu ama yaana islaba ogaaninba taas baa najshi lagu magacaabaa oo ruuxiibaa dee isagiina ficil qabanayaayo wixiibuu kordhinayaaoo isagiibaa qiimihiibuu intii hore uu ku doonaya in ka badan ayaa wixii lagu gaadhsiinaya taasba weeye waana nooc khidaac iyo khiyaamo ah weeyaan dadkiio xoolahoodii baadil lagu cunaya aanay noqon haddii labaduba ay isla ogyihiinna dembigii way wada leeyihiin kan waxiibinaya ka kale haddaanu kani warba ahayn oo kani ogaanu ninkan doonaya inuu dhibana dembigii isagaa yeelanaya ee bal waa taasoo walaa tanaajashu walaa yabic yaanu iibinin xaadirun nin reer magaali libaadin ku reermihi yaanu wuxuu iibin bal taasna baabbaa inoogu soo socda waana inoo dambaysaa idlaaqeedaasna maba laha yaanu iibinin oo de waxa weeyaan ku xaadiri ku baadiya insha allahu tacaala culimada wixii ay kuba qaydeen xadiidkiyo taas baan arki doonaa in bal waaye laa yab xaadirin kali cashar ka dambeeyo nimanka caawa markaa tan iyada maba sharaxayno wixii quyudiina maba sheegayno ee laftigu waxa weeye bal ibnu cabaas baa laa yakun lahu simsaaran dilal yaanu u noqonin walaa yab xaadirin libaadi walaa tusaru hagaaxinina alibila geela iyo walqanama adhiga loodina waa lamide dee dhulkoodaas egeganee biyuhu ay kuba yaraayeen adhi iyo geel baa jiro looda way ku yarayd lo-da ayaa dhulkaa kuba yaraydoo saas baa iyadii looga aamusaye waa la xukumun faman ibtaacaha oo ujeedadu dee waa ruuxii oo aan lisin markaa uu doonayo neefkii in iibiyo muddo daaye si loogu ruuxii iibsanayo ugu kadsoomo qiimihii qiimo sare uu uguba maro oo la yidhaho neef caano badan faman ibtaacaha ruuxa iibsada ibtaacaha bimacnaa ishtaraaha waa neef la gaaxiyey bacda dalika intaa dabadeed oo waa iyadoo laga bacda tasriyati weeye oo ujeeddadu dee markuu maalintii hore waxa dhici karta caano badan buu ka lisee markii dambe xaqiiqadii baa muuqanaysa waxaaba dhici karta neef gabnaaba inuu yahay adugu bal markaas fa huwa ruuxaasi bikhayri nadarayni iibki waa ansaxayaa weeye laakiin maxaa jirta laba ra'yi laba arin ka u roon ayuu kuba sugan yahay ruuxaas bacda an yaxluba intuu lisa dabadeed labadii nadar waa maxay waa labada ra'yi laba arin ayuu kala dooranaya isagaa kolba ka u roon dooranaya fain radiya hadduu iska ku raali noqduu doono inuu iska haysto amsakaa dee iibkii waa iska ansaxaye uu haysano hadduu iyadii neefkii kuba raali noqdo can canihii oo si dee loo uu moodayay aan ahayn haba arkee sideedii kale ugu qancay amsakaa uu haysan wain sakida hadduu nacana caanaaba u gelaya wixii waxaan baaba qaradkiisii weyna ahaa wuxuu arkayna wixii inaanay jirin markaas sibuu dee tiibuu kaba cadhooday raddaha neefkii buu iska celin ama shaataa noqda ama dee geel ai neefkeela haba noqde iyo wa saacan saac min tamrin tamira oo dee caano markaa horena waa tan jirtay eh intii aan milkigiisii uu soo gashay caanihii samaysmay wax ka horeeyo ruuxaa milkigiisa ku jiraa jira kol hadduu celinayo neefkiina ha celiyo intan ayn zakaatulfidriga u bixino in leegoo timirana neefkii ha raaciyo muqaabilka lebankii markii hore dee jiray ee qararkanba kaba yimi ahaa raddaha wasaacan min tamrin taasoo uu iska celin khiyaarkaasuu leeyahy inuu iska haystana waa leeyahy inuu iska celiyo saac timiro raaciyana wuu leeyahay bal weli in duruqdu kollay markaynu eegno laa yutalaqa rukmaanu libeycin waxa hi waa inoo dambeeyaa baab baaba baabu taxriimi talaqi ljalab waa baabka inooguba xiga in walaa yabic bacdukum calaa beycduna on kaba soo baxnay walaa tanaajashuu iyo walaa yabic xaadiru libaadina waxaan ihi waa inoo dambeeyaa tasriyadii oo kollay iyaduba dee kolkolba inoo dambaysa laakiin imaka halkan ay nooguba sugan oo tasriyadii xukunkeedina waa ta aan ogaanay oo dee horta ficilkani waa xaaraam waxyaalahan kishi iyo khadeeca kuba sugan qishigu qowlna uu gelaya iyo dee khadeecadii ficilna wuu noqonaya waxyaalahani waa ficil la sameeyey oo haddana kishi iyo khadeeca ay kuba sugan tahay wixii xaaraan buu kuba yahay laakiin xadiid kasta imika inooguba sugan iibki waa ansaxaya walow wax xun la sameeyey oo kishi la sameeyey iibki waa ansaxayahay ruuxii bay ku xidhantahay iibsaday inuu wixii iska haysta iyo oo iskaga raali noqda iyo iyo inuu neefkii iska celiyo laakiin hadduu celinayo saacaa timirta shareecadaa goysay oo imika caanaha qiimihiisiiyo wixii loolama kacaye saac timirun baa la raacin caanuhu ama intaa haw dhigmeen ama ha kaba badnaadeena saac timira ayuun baaba la celinaya bal taasba weeye ama xagga tanaajushka ilme waxa uu yahayna waa ta aan soo sheegnay dee sooba sharaxnay waxa uu yahay in kollay shaaficiyada agtooda oo kale walow dee guud ahaan nadshiga caynkaasi khadeeco yahay khiyaamo yahay xaaraamna bilijmaac yahay laakiin shaaficiyada agtooda oo kale beecii waxay kaba dhigaan malaa suurooyinkan eeg talaqiga rukbaanka inoo dambeeya iyadoo nahyi jira ayaa beeca haddana ansaxaya waa inoo dambaysaa tasriyadani iyadoo nahyi jiraa beeca ansaxay umuurahan bay malaa raaciyeenoo najshigu isaguu jiro haddana beeci waa ansaxayaa bay leeyihiinoo dee bal matalan haddii aanay labadoodun ka waxiibinaya ka kale heshiis ku ahayn khiyaar ruuxnimo yeelanaya idhaahane lakiin de culimada meye beecani wuu fasahaadaya waa nin la celinaya bal bukhaari baa matnigiisa taas ama tarjamo saa usoo dhiganayay oo ah najshi hadduu yahay uu ogaado waxaas si looguba keliyey khiyaamadaa laguma sameeyey beec inuu baatil noqonayo nahyigu fasaad inuu keenayo waa suurada laakiin labadan suurad aynu hayno axaadiista midna waa tan aan haynaba midna way inoo dambaysaa insha allahu tacaala inaha kalena waa dee waa waxyaalihi aynu hore usoo aragnay xadaثna cubaydالlahi بn mعaad بn cambariy qala xadaثna abi qala xadaثna شhucbaة عan عadiyi wahuwa bn haaبiti عan abi xaazimi عan abi hurayrata ana rasuul الlahi slى الlah عalيه waslm naha waa nahye can italaqi ka hortag la rukbaani waa safaradii ah hadduu xataa ruux keliya safar dhamba aan ahayn kaafile aan ahayne xoolo soo wada un lagaga hortagana waa la mid un waa dadkii dee kusoo socday magaalada wax keenayey alaab ay doonayeen magaalada inay ka iibiyaan intaanay suuqyadii soo gaadhay in laga hortago si looga soo iibsado halkaa laguga iibsado taa uu nahyey wa an yabiica inuu iibiyo xaadirun ku reer magaali libaadin ku reer miye inuu wuxuu iibiyena uu nahiye taas baabka casharkan ka dambeeya ayaa sharaxeedu inooguba iman insha allahu wa antasala inay weydiisato almar'atu haweeney dalaaqa ukhtiha walaasheed furitaankeeda la furo horaynu taa usoo maray nikaax laba siyoodna waabay noqonaysaayo nin dee bal matalan haweeney qabay oo mid kala doonayay inuu guursado markaa tii uu doonayay inuu guursado ay tidhi waaye taada hore fur naagta aada qabto fur waa mid labadii la wada qabay oo midkood ay tidhaaho dee ninkii tan darada ah dangaladeedee lala qabo fur labadooduba way laftigu wuu keenaya horena waan usoo maray labadooduna ma banaano mid kastaaba wixii loo qoray unbay heli eh bal haweeneydu inay walaasheed furitaankeedii weydiisato waaba walaasheedna waxa looga cabirayna ma haddayna walaashii nasab ee walaashii islaamnime waa xaaladani inay foolxun tahay ruuxani waa ruux walaasheeda ay dee doon doonaysa inay kuba dhibto taas oo kale waa tanfiirna wixii layskaba eryayo iyo taxriid layskuma boorinayo ficilka caynkaasayna waxaa lagu samaynaya ruux kaa dheer maayo waa ruuxan walaalkaayo in lagaba fogaado o laga dheeraado wacan inajashi najshigu waa tanaajushkii aynu soo maray isku fallisida ama isku haweyntii wax laysku haweynayeyna rasuulka ilaahay waa nahiyey watasriyati gaaxintii wax la gaaxinayeyna rasuulka ilaahay wuu nahiyey waa in yastaama rajulu ninku inuu baayaco calaa sawmi akhiih waa xadiidkan kaba soo baxnin وxadثnي abubkr بن ناaفع qال xadثna غundr ح وxadثna محamed بن المثنى qال xadثna وهب بن jريr ح وxadثna cabdالوارث بن cabdالصمد qال xadثna abي qاalوا waxay yidhaaheen جamيiعا xalayn iyagoo dhan ku sheegayaana cabdالsمد بن cabdالوارث oo de cabdالوارثkan aabihii ah waa mid غundr محamed بن جعفر iyo وhب بن jريr saddexdaa weeye haddaba saddexdooduba waxay yidhaaheen xadaثna شhucbatu shucbaa noo waramay bhada اisnaadi isnaadkuna waa isnaadkii shucbe can cadiy bn haabit can abi xazim can abi hurayra imakaan kaba soo baxnay marka muxuu yihi sheeku fii xadiiثi gundarin gundar xadiidkiisa iyo wawahmin waxaa ku sugnaa nuhiya wa fii xadiiثi cabdiلsamadi ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam laha ayaa kuba sugnayd bimili xadiiثi mucaadi can shucba macnaha waa maxay waa siiqada u dambaysa oo mucaad ibn mucaad waxaynu soo aragnay markii uu shucbo kaba warinaya laftigu wuxuu ahaa can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam nahaa can italaqi lirukbaan saddex nin oo kalena shucbo way wari ka wariyeen oo mucaad imaka la siman saddexdii laba kaba mida waa moxamed ibnu jacfar gundar iyo ninkan wahb ibnu jariir la yidhaah iyagii maxay ahayd can abi hurayrata nuhiya can italaqi lirukbaan oo aan la sheegin ciddii nahyigan lahayd dee waata riwaayaadka kale ay noo caddaynaya waa rasuulkii ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh amaa iyada cabdisamed riwaayadiisa maxaa kuma sugnayd si mucaad buu waafaqsanaayo ana rasuula اllahi salى اllahu calayh wasalam naha isagoo la mid ah xadiidkii mucaadee hore aynu imaka kaba soo baxnay shucbo uu kaba warinayay xadثna yaحyى بن yaحyى qal qarأت عlى malik can naafic عan ibni cmra ana rasuul الlahi slى الlahu عalayه waslm naha uu nahyey can الnajashi wallah subحana wataعala alى subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka atub ilayk